saran allah ka saare subax wanaagsan intii sarirta xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan intii saaka sama ku toosto dantooda soofi allah siyaadji subax wanaagsan intii saaka sama ku toosto dantooda soofi allah siyaadji subax wanaagsan
kulan waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal saaxiibayaal meel waliba aad joogtaan iyo si waliba codka idiin soo gaaray waxaan hawada idiinka leeyahay subax wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijka baridii beerlula oo subax weliba aad ka maqashaan radio beerlula mujadiisa f m ka siddeetan iyo siddeed dhibic sideed magahartis magaalada beledweyne iyo deegaamada kugudaaman ayaad naga maqleysaan halka daafaha caalamka aad nagala socotaan baraha internetka aynu ku leenahay sida facebook youtube-ka twitter-ka iyo website-ka subaxaan waxaa barnaamijka idinla socodsiin doona anigoo ah bilaal daahir waaney halka farsamada oo ku jira saaxiibka cabdiqaadir cumar ibraahim cabdiqaadir nadaara waxaad barnaamijka uga qayb qaadan karaysaan dhegeystayaal saaxiibayaal idinkoo soo wici kara ibril xal sideed sideetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan halka fariimihiinana nagu soo gaarsiin karaysaan ibril xal hal saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal idinkoo inoogu warbixin kara goobaha ay joogtaan iyo sida loogu waabariistay meel waliba ay joogtaan iyo si waliba codka idiin soo gaaray waxaan hawada idinka leeyahay arooryo suuban si waliba codka idiin soo gaaraya waxaan hawada idinka leeyahay mar kale subax wanaagsan arooryo suuban waxaan gudagalaynaa qeybihii hore ee barnaamijka ciyaaraha ee raadiyo beerlula waxaad maqlaysaan raadiyo beerlula mujadiisa f m ka siddeetan iyo sideed dhibic sideed magahartis magaalada beledweyne iyo deegaamada kugudaaman ayaad naga maqlaysaan halka daafaha caalamka aad nagala socotaan baraha internetka aynu ku leenahay sida facebooka youtube-ka twitter-ka iyo website-ka dhegeystayaashiina waxaad barnaamijka uga qeyb qaadan karaysaan idinkoo soo wici kara eber lix xal sideed siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan halka fariimihiinana inagu soo gaarsiin karaysaan eber lix xal hal saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal idinkoo inoogu warbixin kara goobaha joogtaan iyo sida loogu waafariistay dhegeystaha ugu horeeya ee qaadka taleefon ku jira ayaan soo dhaweynayaa si uu barnaamijka nagala qeyb qaato halo asalaamu calaykum waan ka xumaay dhegeystahaasina qaadka taleefonka ayaa ka go-ay waa rajeynayaa inuu barnaamijka dib ugu soo laaban doono intuu barnaamijka hawada ku jiro waxaad maqlaysaan barnaamijka baryadii beerlula wuxuuna idinkaga imaanaya raadiyo beerlula muujadiisa f m ka sideetan iyo sideed sideed magaartis magaalada beledweyne iyo deegaamada ku gadaamanayaad naga maqlaysaan dhegeystayaal saaxiibayaal halka daafaha caalamka aad nagala socotaan baraha internetkayna ku leenahay sida facebook youtube-ka twitter-ka iyo website-ka dhegeystayaasheena kale ee dib nagala soo qabsaday islamarkaana ku jira qaadadka telefoonada ayaan soo dhaweynayaa si ay barnaamijka nagala qeyb qaataan halo asalaamu calaykum eber lix xal sideed sideetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan ayaad barnaamijka uga qeyb qaadan karaysaan halka fariimihiina nagu soo gaarsiin karaysaan eber lix xal hal saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal idinkoo inoogu warbixin kara goobaha joogtaan iyo sida loogu waabariistay dhegeystayaasheena kale ee qaadka telefoonada soo beegsanay ayaan soo dhaweynayaa si ay barnaamijka nagala qeyb qaataan halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة subax wanaagsan kusoo dhowow barnaamijka baryadii beerlula ku bilow magacaaga iyo halkaa joogto
عندما أصبح لميد مني وسمي كسر حاسب الوداع عن فجر حاسب sumayo subax wanaagsan sidee baa saaka lagu waabariistay xaafadda walwadaag halka kaga sugan tahay
أصبح لميد سفن على ودريس واحد كما تايم ساعة قاعدين جوبا كان حسيب واحد ورشوا دماء والله قدر جوبا عمك ديب كما تاكن حالين تمسك تاكن ولا عدد بيلا كيلو شوف صبح ونكسب si lamida jiroo joog ayaan ku leenahay subax wanaagsan sumaya sida wacanad barnaamijka nagala qayb qaadatay islamarkaana waqtigaaga inoo soo gelisay waan kaaga mahad celinayaa dhegeystayaasheena kale ee qaadka telefoonadii soo tar ayaan soo dhaweynayaa si ay barnaamijka nagala qayb qaataan halo asalaamu calaykum eber lix hal sideed siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan ayaad barnaamijka uga qayb qaadan karaysaan halka fariimihiinana ay nagu soo gaarsiin karaysaan eber lix hal hal saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal idinka inoo warbixin kara goobaha joogtaan iyo sida loogu waabariistay dhegeystayaasheena kale ee qaadadka dib nagala soo qabsaday waxaad barnaamijka u qayb qaadan karaysaan idinka soo wici kara eber lix hal sideed sideetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan halka fariimihiinana inagu soo gaarsiin karaysaan eber lix hal hal saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal idinka inoogu warbixin kara goobaha joogtaan iyo sida loogu waabariistay dhegeystayaasheena heesta aalada internetkana whatsappka iyo fariintooda nagu soo gaarsiin karayaan eber lix hal hal saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal idinkoo inooga warbixin kara goobaha joogtaan iyo sida loogu waabariistay dhegeystayaasheena kale ee dib nagala soo qabsaday islamarkaana ku jira qaadadka telefoonada ayaan soo dhaweynayaa si ay barnaamijka nagala qayb qaataan halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum
الو halo asalaamu calaykum
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بلال داهر وكسلام نور جو حافظ الغدات nuuro waan kusoo dhaweynayaa walaal subax wanaagsan sidee baa saaka loogu waabariistay xaafadda holwadaag halka kaga sugan tahay
ساعة يلو وبرستي جوبي وحبرشة جناسي اسكاتو جاهز كلمة ولا ودري هذا أنت الكاكتا ورادي ودني بيرلولو aada iyo aada umahadsan tahay radio beerlula sida wacanad barnaamijka nagala qayb qaadatay waqtigaaga inoo soo gelisay waan kaaga mahad celinayaa dhegeystayaasheena kale ee dib nagala soo qabsaday barnaamijka baryadii beerlula islamarkaana jeclin in barnaamijka nagala qayb qaataan ayaan soo dhaweynayaa si ay barnaamijka nagala qayb qaataan holo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum
عليكم السلام ورحمة subax wanaagsan kusoo dhowo barnaamijka baryadii beerlula ee radio beerlula ku bilow magacaaga halkaad joogto ولا أصبح لميد مجا إجوا حافظ والوداع سفنا يلوه بريستي كوبي كان عسى جايز ساعة دماء والله ده هذا لان بلا عين قناة ساعة جرو جوبا ليه aada iyo aada umahadsan tahay ubax sida wacanad barnaamijka nagala qayb qaadatay iyo sida waqtigaaga inoo soo gelisay adigoo inoogu warbixiyay xaafadda walwadaag halkaa kaga sugan tahay iyo sida saaka loogu waabariistay waan kaaga mahad celinayaa dhegeystayaasheena kale ee dib nagala soo qabsaday barnaamijka baridii berlo waxaad barnaamijka uga qayb qaadan karaysaan idinkoo soo wici kara eber lix hal sideed siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan halka fariimihiina nagu soo gaarsiin karaysaan dhegeystayaal saaxiibayaal eber lix hal hal saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal idinkoo inoogu warbixin kara goobaha joogtaan iyo sida lagu waabariistay dhegeystayaasheena kale ee dhankan iyo aaladda internetka heestan waxaa nagala soo xiriiri karaysaan ebril hal hal saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal idinkoo fariintiina nagu soo diri kara aaladda whatsappka dhegeystayaqa telefoon ku jira asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام subax wanaagsan kusoo dhowo barnaamijka baryadii beerlula ku bilow magacaagii halkaa joogto
دورك صباح لميد مجا إجوا أنا سجلت حافظ كوشم anise walaal subax wanaagsan ayaan ku leeyahay saaka sidee baa loogu waabariistay xaafadda kowshin
صباح لميد صباح أنا لو بريستي دماء كوبي كان عسى جوبا عاصمت كوحدة ساعة كيس بدنا ساعة أنا لو دراري أنت غير قوتنا لو بريستي واحدة واتاك مثلا مثلا واحد وناسين ما له وناسين أي بلاد منتي المحمد هذه واحنا
adigana maalintaada ha ku waanaata ayaan ku leenahay anisaay
Thank
soomaaliyay ma nabadba beledweyno ma nabadba meel waliba ad joogtaan inaad caafimaad qabtaan ayaa idiin rajaynayaa waxaad maqlaysaan waa barnaamijka baryadii beerlula wuxuuna idinkaga imaanayaa raadiyo beerlula mujadiisa f m k sdeetan iyo sideed dhibic sideed magahartis magaalada beledweyne iyo deegaamada ku gadaaman ayaad naga maqlaysaan dhegeystayaasheena kale ee dib nagala soo qabsaday barnaamijka baryadii beerlula waxaad barnaamijka u qayb qaadan karaysaan dhegeystayaal saaxiibayaal idinkoo soo wici kara eber lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaal sagaal afarsan halka fariimihiina nagu soo gaarsiin karaysaan eber lix hal hal saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal idinkoo inoogu warbixin kara goobaha joogtaan iyo sida loogu waabariistay dhegeystayaasheena kale heysta aalada internetkana fariintooda waxay nagu soo gaarsiin karayaan eber lix hal hal saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal oodas abka ayay noogu soo diri karaan iyagoo fariintooda ay ku aadan tahay goobtay joogaan iyo sida loogu waabariistay dhegeystaha qad taleefon ku jira halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum subax wanaagsan kusoo dhawow barnaamijka baryadii beerlula ku bilow magacaagii halkaa joogto casho aan kusoo dhaweynayaa waxaan hawada kaa leeyahay subax wanaagsan kusoo dhawow barnaamijka baryadii beerlula saak sidee baa loogu waabariistay filtare
si wanaagsan ayaa loogu waabariistay goobihi waxbarashada goobihi caafimaadka isku socodka gaadiidka dhammaan waa looga bareeray aadalaanta ka taagan waa idaacadda beerlula jiroo joog ayaan leeyahay aada iyo aada umahadsan tahay caaisha nagala soo xiriirtay xaafadda buuldaweyn gaar ahaan filtare sida wacan aad barnaamijka nagala qayb qaadatay wakhtigaagana inoo soo gelisay waan kaaga mahad celinaya caaisha dhegeystayaasheena kale ee soo beegsanaya qaadadka taleefoonada ayaan soo dhaweynaya halo asalaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystahaasina qaadka taleefoonka ayaa ka go-ay waan rajeynaya inuu barnaamijka dib ugu soo laaban doono intuu barnaamijka hawada ku jiro waxaad maqlaysaan dhegeystayaal saaxiibayaal barnaamijka baryadii beerlo wuxuuna idinkaga imaanaya raadiyo beerlola mujadiisa f m k sideetan iyo sideed dhibic sideed magahartis magaalada beledweyne iyo deegaamada ku gadaaman ayaad naga maqlaysaan halka daafaha caalamka aad nagala socotaan baraha internetka ayna ku leenahay sida facebooka youtubeka twitterka iyo website-ka dhegeystayaasheena kale ee qaadadka taleefoonada soo taraya haddii aan fursadooda siiyo si barnaamijka nagala qayb qaataan halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum subax wanaagsan kusoo dhawow barnaamijka baryadii beerlo ku bilow magacaaga halkaa joogto
fortuuna joogto buule yaaqoob walaal barnaamijka haddaa soo galeega dunkay waa barnaamijka baryadii beerlula oo dhegeystayaasha lagu wareysanaya halka ay joogaan iyo sida loogu waabariystay
si aada iyo aada dhanka waxbarashada dhanka caafimaadka dhanka gaadiidka aada iyo aada inta ka horumaalo waa caafimaad qabaa aada iyo aada umahadsan tahay fartuun waxaad la soo gaarnay dhegeystayaal saaxiibayaal qeybihii dhexe ee barnaamijka waxaa inoogu harsan qeybo badan ee barnaamijka balse dhegeystayaal saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan fariin
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsaneyn ee arrimaha deegaanka
fariintaas dhegaheyna kusoo dhaceysa waxay qeybka ahayd barnaamijka baryadii beerlula waxaadna maqlaysaan raadiyo beerlula mujadiis f m ka sideetaniyoseeddhibac magahartiis magaalada beledweyne iyo deegaamada ku gadaaman ayaad naga maqlaysaan halka daafaha caalamkaad aa nagala soo codsaan baraha internetkayna ku leenahay sida facebooka youtube-ka twitter-ka iyo website-ka dhegeystayaasheena kale ee dib nagala soo qabsaday barnaamijka baryadii beerlula waxaad barnaamijka uga qeyb qaadan karaysaan dhegeystayaal saaxiibyaal idinku soo wici karaa ibril xal sideed sideetan iyo sagaal sagaal sagaal afarsan halka fariimihiinana ugu soo gaarsiin karaysaan ibril xal hal saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal idinkoo inooga warbixin kara goobaha joogtaan iyo sida lagu habriista dhegeystayaasheena kale ee haysta aaladda internetkana waxaad fariintan ugu soo gaarsiin karaysaan aaladda whatsappka ibril xal hal saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal idinkoo inooga warbixin kara goobaha joogtaan iyo sida lagu habriista dhegeystayaqa telefon ku jira asalaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystaha siiqa telefoonka ayaa ka go-ay waa rajeynaya inuu barnaamijka dib ugu soo laaban doono intuu barnaamijka hawda ku jiro waxaad maqlaysaan dhegeystayaal qeybihii dhexe ee barnaamijka baridii beerlula wuxuuna idinkaga imaanaya raadiyo beerlula muujadiisa f m-ka siddeetan iyo siddeed dhibac sideed magahartiis magaalada beledweyne iyo deegaamada ku gadaaman ayaad naga maqlaysaan halka daafaha caalamka aad nagala socotaan baraha internetkayna ku leenahay sida facebooka youtube-ka twitter-ka iyo website-ka dhegeystayaasheena kale ee jooga daafaha caalamkana waxaad fariintiina nagu soo gaarsiin karaysaan aaladda whatsappka eber hal hal saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal dhegeystaqa telefoon ku jira halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum
wcalaykum salaam sabax wanaagsan kusoo dhawow barnaamijka baridii beerlola ku bilow magacaaga iyo halkaa joogto
waa dhawa manu joogta xaafadda koosib munaay subax wanaagsan sidee baa saaka lagu waabariistay halkaa ku sugan tahay
si fiican lagu waabariistay goobi ganacsiga goobo waxbarashada isku socodka iyo kadadweynaha dhammaan saaka loo direeday wax dhibaatay kama taagna walainta ka taagan waa beerley jiri joogwacan oo wanaagsan wacan oo wanaagsan ayaan ku leeyahay muna sida wacan aad barnaamijka nagala qayb qaadatay waqtigaaga inoo soo gulisay waan kaaga mahad celinayaa waxaan kusii dhawaanaa dhegeysta saaxiibayaal qeybihii ugu dambeeyey barnaamijka baridii iyo beerlula waxaad maqlaysaan raadiyo beerlo mujadiisa f m-ka sideetan iyo sideed ribac sideed magahartiis magaalada beledweyne iyo deegaamada ku gadaaman ayaad naga maqlaysaan dhegeystaqa telefoon ku jira halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum
wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan sindaaldaari waana magaca waa salma xaafadda xawdaag wacan oo wanaagsan salma waan kusoo dhaweynayaa saaxiibka barnaamijka kusoo dhawow barnaamijka baridii beerlula saaka sidee baa lagu waabariista halkaa ku sugantaha
fiicana lagu waabariistay intaan ka waraayo xaqdayna wax dhibaato ay kama jiraan goobaha waxbarashada goobaha caafimaadka ku socodka gaadiidka dhammaan waa loo dareeray wax dhibaato xaqdayna kama jiraan laainta waa idaacadda beerlo subax wanaagsan
si lamid ah subax wanaagsan ayaan hawadankaa leeyahay salmaay sida wacanad barnaamijka nagala qayb qaadatay waqtigaagana inoo soo gelisay waan kaaga mahad celinayaa dhegeystayaasheenan kale hal iyo laba waxaan ka gaaro ayaan fursadooda siin doonaa si ay barnaamijka nagala qayb qaataan halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum
wacalaykum salaam subax wanaagsan kusoo dhawow barnaamijka baryadihi beerlula ku bilow magacaaga iyo halkaa joogto
xamdiga joogta degmada biirgido xamdiya sidee baa saaka loogu waabariystay beergidir
si wacana wanaagsan loo waabariistay goob waxbarashada goobaha caafimaadka dhammaan waa loo waabdira hadlaynta waa idaacadda beerlula jiro jagaalasukan si lamid ah jiroo joog ayaan ku leenahay xamdiye guud ahaan dhegeystayaal saaxiibayaal xamdi ayaa ugu dambeysao nagala soo xiriirtay beergadiir barnaamijkeena saaka baryadii beerula barnaamijka intuu hawada ku jiray waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah bilaal daahir waane dhanka farsamadana waa saaxiibkii cabduqaadir cumar ibraahin cabduqaadir nadaara intaa barnaamijkan barnaamij labadaas ku maqli doono sidaa iyo ammaana allah